wasaaradda caafimaadka wajiya county ayaa shaacisay in cudurka daacun coloolaha uu ka jiro deegaanka wajiya county taasooy ku sheegtay in ku dhowaad afartan iyo labo qof cudurkaasi uu soo rirtay waxayna sheegtay in hal qof ilaa iyo haatan la xaqiijiyay in cudurkaasi uu dhintay baaritaano kala duwan oo wasaaraddu ay sheegtay inay qaada ayaa waxay tusinaysaa in cudurkaasi haatan uu kusii fidaya qaybo badan oo ka tirsan magaalada wajeer doctor nuux kato oo cabdilqaadir oo ah madaxa ugu sarreeyay wasaaradda caafimaadka dhanka fayadhowrkaoo shaaca ka qaaday arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in haatan ay kulamo kala duwan la qaadanayaan dadka isleeyihiin wax badan ayay ka qaban karaan ka hortegidda cudurkaasi waxaan iskugu imaadnay arintan inaan ka tashana ahayd arimahan oo nasoo food saari oo kolera ah saad ogsantihiin ilaa waktigan hal qofaa dhintay resultkii la geeyey nairobi laga soo celiyna hadda shan positive ay noqdeen r d t a markii hore ku feerinay r d t waa rapid test waxay ahaayeen positive nairobi markii loo diray lixdii sample shan positive ay noqdeen marka taas macnaha waxaa waaye waa confirmed waa la xaqiijin karaa cholera inay maarata wadanka isku jira marka waxaan iskugu imaadnay inaanu wada tashanna maxaa yeelay cholera ministry of health ama department of health kale annaka ma bixin karna laakiin dadaan la shaqaynaa municipalityga town administration police provisional administration idaarayaalka kale culummada dadkaan isla shaqaynaa sidii maarata aan ku ciribtir lahayn choleradana nasoo food saartay shan iyo labaatan qof ayaa ka gudbay ka hortagna looga sameeyey cudurka daacuunka isbitaalka guud ee degmada wajeer sidoo kale lix iyo toban qof ayay wasaaraddu sheegtay ilaa haatan dhabiibaya gudaha isbitaalka guud ee magaalada wajeer marka arrimihii aan ka tashanaynay wixiin qabanina waa u sheegnay waxaa ka mid ah inaan hoteelaha kioskiyaalka aan xirnay waxaa kaloon qabanay iskuullihii one health education health promotion waan la gaarnay midda kale waxaa waaye dadkii oo maaragta oo hoteelihii laga xiray ama wax bannaan cuntada raashinka bannaanku karanaay waxaan sameynay inaan maaragta aan qabanno oon boolistu geyno ilaa hadda dadaa xiran oo boond ku joogo qofna waa la faangareey shan kun oo shilin aan la faangareey kuwii boond ku joogana toban kun oo shilin ay boond ku joogaan marka annaka waxaan rabnaa inaan maaragtaan culays saarna meelaha wax laga cunaay iskuullaha inaan xoog saarna institutionska oo brison oo kalota p oo kalota police oo kalota jeeshka oo kalota meelaha dadka badan meelayaalka maarata dadka badan iskugu imaadaan inaan xoog saarna maxaa yeele meelahaasa ugu daran cudurka inaas faafa wasaaradda caafimaadka ayaa dhankeeda sheegtay in ay haatan ka go-on tahay hab walba oo cudurkaasi loogu hortegi laha iyadoo sheegtay in ay ilaa haatan qaylidhaana u dirsatay qaybo badan oo ka tirsan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka shaqeeya dhanka fayadhowrka iyo caafimaadka guud cudurkana waa aqaanteen waa uun cayaanka waxaa laga qaadaa wax la cuna ama la cabba laga qaadaa badina waa aragteen musqulahaan isticmaalna waa baket latrin baketkana waxaa waaye waxaas lamid yahay uun bannaanka adoo ku xaaray haddaad fiirisa marka sii weeje ma qabna dad qaaraa jirta bannaamaha iskiga xaarayn marka wacyigelin fara badan iskuullihii dadweynihii stakeholders hadda nimankan oo madaxda ah inaan la tashanna annakana aan dhex soconno waxaan umalaynaa wixii hadda ka bilaawata annagana shaqadayna waa culays ay noqoni annaka waxaan rabnay inaa naa lagu kaalmeeyo dadka la wacyigeliya dadka maaragta wixii oo oona kaalmeyn lahay oo ama sharci gudub aan ahayn ay dhaafaan maxaa yeele dawladda hadda waa isla wada jirnay haddaad xadgudub aad samaysid sharciga aad ku xadgudubtid waxaan ku yaalla marka inaa u maarata oo lagu dacweey marka annaka idinkaad ku jirtiin miidiyaga waxaan ka codsanaynaa inaan marta garab noola noqdo oon isla shaqayno kaligayna maaha shaqadan qof walbaa u taallaa magaalada taynway dad hadday dhintaan dadkaynuna dhammaana isku soo celceliyo biyaha dhow ee wajeer iyo weliba nadaafad dari fara badan oo deegaanka wajeer laga soo sheegaya ayaa khubrada dhanka caafimaadka waxay gun ooga dhigayaan in cudurkaasi daacun coloolaha had iyo jeer uu kusoo noqnoqnoqdo magaalada wajeer mana aha markii ugu horreysay in cudurkaasi uu noqonayo mid dadka si toosa looga ciribtiro fayadhowrka guud ee degmadaasi hoos u dhacsan iyo weliba musqulaho hal mitir in ka badan gudaha aan loo sii qodi karin ayaa ah dhammaan fafaalooyinka khubrada ay ku sheegayaan in cudurkaasi uu kusoo noqnoqonayo deegaanka wajeer maxamed faarax shire v o a garisa